أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aan idinku gohenan waxaa ka mid ah iska horimaad sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan riddada ku dhex maray magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya wilaayada bakool ayaa mashruuc dhanka kubcinta xoolaha nool u samaysay xoolodhaqatada ku nool deegaanada hoostaga degmada tieglow ee wilaayadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow ee wilaayada baay ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey ku dhowaad boqol isugu jirta salaadiinta iyo waxgaradka beesha harin oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ganacsatada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay dowla diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ah ee degmada أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatana isagiyo dhan iska horimaad sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta maleeshiyaad ka wada tirsan riddada ku dhex maray magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaa saaka ka dhacay iska horimaad xooggan oo u dhexeeya maleeshiyaad murtadiin ah oo ka kala amar qaata maamul goboleedka gaala raaca ah ee isku magacaabay hiirshabeelle iyo midka ashaadala dirarka ah ee la magacbaxay hiiraan state dagaalka ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah iyo dad shacab ah waxaana weli magaalada ka taagan xiisadda u dhexaysa murtadiinta garabka murtadiinta la magacbaxay hiiraan state ayaa guul ka sheegtay dagaalka saaka ka dhacay magaalada beledweyne saaka waa subax guuleed baasha meelay u socotaa meesha u socotana way tegi doontaa hiiraan steed waa hiiraan steed way shaqaynaysaa wayna shaqay jirta si dhuumaalaysiya ayay ku soo galeen iyagoo dharcada weliba xarunta madaxtooyada maamul goboleedka hiiraan steyt ciidamada amniga maamul goboleedka hiiraan steyt kuwa daraawiishta kuwa amniga intaba markii laga war helay nimankii si waawaana oo nabadi ku jirto ayaa loola hadlay kadleeya ka leefan buuri kadleeya ka leefan way diideen sidaa darteed iyadoo halkaasi xaaladdu marayso saaka waa berigii markay ahayd bay xabad soo bilaabeen qof xabad kugu soo ridayna walaal iyo hebel midna ma jirto qadar yaroo daqiiqadaa lagu soo aftaray ciidamada geesiyaasha magabadayaasha maamul goboleedka hiiraan state waxay ku qaadatay muddo yaroo kooban inay ku soo aftaraan oo iyagoo sacaboolaya oo militariga harinaha ka socda maxaanku idhaha dariiqay soo mareen na badbaadiya maanta meelan ka baxnaanu dooninaa ilmaadeer tol baynu nahay bay sheekadii gaadhay
waxaan rabaa in halkaan anugu hadlo waxaan joogaa xaruntii ugu weyneed ee dowladda maamul goboleedkeed hiiraan state saaka qolaha xoogaana sabab waxaysay ayagiina waa daadkaa qaado waa iska baxeen nin la yidhaha cali guudlaabe waxaa laga lahaa beledweyne iska dhaaf ama hiiraan iska dhaaf waxaa la wixii meeshaas ka dhacana mas-uuliyaddeeda asigaa qaadaa cali guudlaaba waa kuu suurtogeli waayda waxaa rabtay iyo dantaa laheed iyo waxaa qaras ku dhiibaysa mana laga yaabo oon waxaan kuu sheegaa inaana joohor iyo meesha joogtay nabad ayna noqonayn haddii aa hiireen faraa kala bixi waysa waxa ballan nagu- iyo axdi nagu eh in godkaada lagu imaana oo joohor lagu imaana wilaayada bakool ayaa mashruuc dhanka kubcinta xoolaha nool u samaysay xoolodhaqatada ku nool deegaano hoostaga degmada tieglow ee wilaayadaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay maktabka sakaawaadka wilaayada bakool uu waday qeybinta xoolo geel iyo ari isugu jira oo qayb ka ah mashruuca kubcinta dhaqaalaha ayaa dhowaan munaasabad ka dhacday degmada tiyeglo waxaa tiro xoolo ah lagu guddoonsiiyey toddoba qoys oo ka kala yimid deegaanada hoos yimaada degmada tiyeglow ilaa shan qoys oo ka mid ah dadkan ayaa la siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah halka laba ka mid ahna nasiibkooda ku heleen min shan neef oo geel ah markii ay la wareegeen xoolihii loogu talagalay ayay la hadleen warbaahinta andalus waxayna bacdallaahi u mahadceliyeen mujaahidiinta
madkaarmaan dhaahir hotiyaglu soddon shan neef irin eh yaliisay muslimiinta isa inqaalmayt hoolay may dhahaay tumun ioonayoo siyeed neef irin eh lamasabeenaad lamahalaad wiin ilaa ma aaran eh yoo degdoo ku dhiibi madii horaan gaalay labaatoma diiri afa nafar dhiyu jeri shibankii gaa dhammaaday riid haalshiisaa nagadi riidaatu oolu hanaanaysahay maasha allah maasha allah muslimiinta ilaahay garab shukara gaala ilaahay noo dhibiy بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاقي ما بلا راي محمد حسين إبراهيم عباك شوه دقم ذات يجلو يا رو كل جيك ما بواها حال إرنج يا ميلين نسي أنا بال ليسي أي مارنا صدن يو شنف إرنج يا ليسي إلى كما حسن ثم أمدك الدب حركة الشباب المجاهدين يا كما حسن muslimiinta gacantoo ilaahay korkuweel intii odowa ilaahaya ni dhugka siiya ilaahay maybu ahaa intuugan nin kale waa ilinasi mayba waa ilaahay oo maybu ahaa nin barkaa ni ilaahay kuweel yaa ilaahay weydiisadaan laanki hadhiibey maybu aha hoola u haanga hoolashayna ilaahay maybu ahaa in ziyaadi harakada koley ilaahay maybu ayoona miisaanjo aakhar oo kheera ilaahay maybu anka ulusahay bismillahi rahmaani rahiim degmada tijeelow baka sugunay magaagay waa siduu saawriim waa soddon ishan neef eryalisi anti mooradii hokubati alihii may leerahay anka kaalmey anti bii siidey may leerahay yidhi tooshin ilaahay yoon adduunya aakhir an kaalmey anin ilaahay walbarakaysan adduunya aakhire horumar ka diirow diinlaka helaw aakhiraad miisanlaga kaseedow liinka kufiyaan ilaahay anin iinku weela horta lanko danyaro uskuntoosuno baadi degan ahay geega dadkoonle mujaahidiinta muslimiinte ilaahay diintis garabshe oroodye yo ilaahay keli shalla kaalmo ka heli ma ilaahay ku tuugey waana ku rajeey an muslimiinta diinta ilaahay korsii gaalaada ilaahay hoosanaga walaal wasalaamini anoo geeka maantan oo xidda tiyeelow degmada yeeshan neef geele yala iisay maanka maasanaa mujaahidiinta al-shabaab ilaahay barkaay gacantee kololaha saar gaaladan alaha dhibi maymaga kale gamaasnay anoo shangeel lacasiy oo duurka la galaw anin ilaahay inbarakaay mujaahidiintina ilaahay habarakaay gaalada alaha dhibi murtadiinta gaaladii alaha dhibi qaybtan ayaa noqonaysa midii ugu dambeysay ee mashruuca kubcinta dhaqaalaha ee laga fuliyey deegaanada wilaayada waxaana wadarta guud ee dadka sanadkan ka faa'iidaystay ay gaarayaan soddon qoys waxaana xusid mudan in sanadkan boqolaal qoys oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ay si weyn uga faa'iidaysteen sakada xoolaha mahadsaned cabdiqani maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow ee wilaayada baay ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey ku dhowaad boqol isugu jirta salaadiinta iyo waxgaradka beesha harin oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan dowradan waxaa loogu magacdaray saxaabiga sacad ibnu mucaad waxaana shicaar looga dhigay irkab macana walaa takun maca alkaafiriin waxaa dowrada loo qabtay ku dhowaad boqol ka mida nabadoonnada ugaasyada iyo waxgaradka beesha harin oo ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay muddo ay dowrada socotay kadib waxaa lagu soo gebagabeeyey degmada labaatan jirow waxaana gebagabada dowrada ka qaybgalay culummo iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga ee degmadan labaatan jirow oo dowradan u qabtay hoggaanka dhaqanka beesha harin waxaa dowrada lagu qaadanaya duruus kala duwan oo diini ah sidoo kale waxaa barbar socday kulamo kale oo waxgaradka ay la qaadanayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada labaatan jirow kuwaasoo looga hadlayay ka qaybgalka dagaalka jihaadka ee lagula jiro cadowga kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka suldaanka guud ee beesha harin iyo qaar ka mid a samadoonnadiisa ayaa ka warbixiyey duruustii ay qaateen muddadii dowrada ay u socotay kadib munaasabad dowrada lagu soo xiriyey oo ka dhacday gudaha degmada labaatan jirow
ikhwa jisaakumullahu khayran insha allahu tacaala sida kulli adig la dareemahay dowroonkay maalamo socotay iyo insha allahu tacaala marka maybu ah ilaahi subxana watacaala niin suurta geli oo gebagabadii ah dowladaas oo intay lanqowday arda marka maybu ah samadoomada beelo reer hareen samadoomadaas oo intay tiradood diirayaan sagaalan iyo onay shan qof dowladda kulley magaashan mayba leerayha saad ibnu mucaad iyo leere shacaarkan marka mid iya irka macana walaa takum maca alkaafiriin sidoo rey bankishaan dowladaas mayba socotay dhowr maalmood iyo socotay dowladaas ontay ahdaaftii marka mayba in ontay muslimiinta diintiyo marka mayba hadday baradan maalamahan dowladeen soo bisada horey balan sheegi waana mayba insha allahu tacaala dadka lanqoweynu haynayna dadkii luqadadii ama samadoonayaalkii beelo reer harin jir ahaan waaba suldaanka sheegi shaqsigayna mayba kumid ah haddee kumid dadka mas-uuliyiinta kumid iyaba magaasha ku hadalahay jazaakum allahu khayran waan wabadan ana kufa iibni ilaahay ma weydiisaanayni in badan insha allahu tacaala ليصحنني ولأن أجر أن تنفع أن مدينة لمن بعد ما كنت غدي إني لأني معناها أجر أن تنام وسنة لأني بقى جيان فأنا أقول هذا لو فأنا الدولبة مراغي إن مهرام محمد أحمد نعم إبراهيم ما يبغى رنتي حجيني من يجوري إخواني جزاكم الله خير وبلانك يعني حجيني يجوري maadaama lankasta unta koy mas-uuliyad saarnaaytay oo way baahan dadkiisa mas-uulka ahaay inidiisuna xujidi lakuogi isadeersiyo yana nioogi marka insha allahu tabaaraka watacaala maysan lanaan artay nabtool ala min dirbaaramay ini ununa xujadaas ka oognan umaduna mas-uulka ahaaynan ogedaalaha ku taneen an abi namrata qaala xadathanii man samica خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى dowradan ayaa qayb ka ah dowlaad taxan ah oo muddooyinkii dambe wilaayada islaamiga ee baay ay u qabanaysay ugaasyada salaadiinta waxgaradka iyo cuqaasha qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada mahadsanid abu xasaan ganacsatada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga ah ee degmadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowladan oo loogu magacdaray saxaabigii maalqabeenka ahaa ee cabdiraxmaan ibni cawf radiallaahu canhu shicaarkeedun uu ahaa ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin waxaa si isku mida ugu wada faa'idaystay guud ahaan ganacsatada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose maamulka islaamigaah ee degmada jamaame ayaa lahaa iskudabaridka dowladan loo qabtay ganacsatada degmadaasi waxayna socotay muddo siddeed maalin oo xiriir ah iyadoona ganacsatada ay ku qaateen duruus kala duwan oo qayb ka ah bayca iyo kutubo kala duwan oo sharciya iyo muxaadaraad haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatadii ka faa'iidaystay dowladaas oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus kuwaasoo sharxaad ka bixinaya duruustii ay soo qaateen iyo waxyaabihii ay faa'ideen bismillaah magacayga waa usaama oo jooga degmada jamaame waxaan ka mid ahay ganacsatada ku nool degmada jamaame waxaa noo socotay dooro siddeed maalin dooradaas magaceedu wuxuu ahaa abdiraxmaan ibni cawf shacaarkeeduna wuxuu ahaa ina alxalaala bayinu wa ina alxaraama bayinun kutuba aan ku qaadan waxaa ka mid ah arkaanulbeyc iyo kutubka adduruusulmuhima licaamati lumma haddana waxaan waxyeerka akhrinayaa kutubka adduruusulmuhima alcilmu cilmiga almunaafi diideyso liljahli jahliga walyaqiinu runta almunaafi diideyso lishaki shakiga magacayga waa cabdiqaadir cumar ee ku nool degmada jamaama gaar ahaan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa muddo aan ku wada jirnay dooro diini ah ee noo qabatay maktab dacwa dowradan waxaan ku qaadanay duruusulmuhima iyo arkaanulbaac marka halkan waxaan ka akhrinayaa adduruusulmuhima licaamati lumma addarsu saabic arkaan salaa arkaan salaati wa hiya arbacata cashar waa afari toban alqiyaamu maca alqudra wa takbiirat alixraam wa qiraa'at alfaatixa walrukuuc waalictidaalu bacda alrukuuc waasujuud calaa acdaa'i asabca magacii waa asad nuur axmed ku nool degmada jamaame ka mid ah ganacsatada degmada jamaame waxaa noo socotay dowro siddeed maalmood ah aynu qabtay maktabu dacwa waxaan qaadanay kitaabka loo yaqaano duruusulmuhima licaamati alumma iyo arkaanulbayci waxaan ka tilmaama wax ka mid ah kitaabka loo yaqaano duruusulmuhima licaamati alumma altaxallii biakhlaaqi almashruucati likulli muslimin waxyaabaha loo jeedayo qofka muslimka ah inuu ku dhaqmo wa minhaa waxaa ka mid ah alsidqu runta alamaanatu amaanada alcafaafu dhoorsanaanta alxayaa'u xishoodka alshajaacatu geesinimada alkaramu deeqsinimada walwafaa'u oofinta annasaahatu can kulli maa xarama allah inuu ka dhoorsanaado waxyaabaha alla wuxuu xarimay dowrada waan codsanaynaa aad iyo aadaan u codsanaynaa maxaa yeele dowradan wax badan ayaan ka fahamnay waxaan jecelnahay in nalagu soo celiyo mar walbo magaceegana axmed maxamed alxamdulilah ilaah waa mahad iska leh maktabu dacwa kheerlahasiyo wuxuu noo soo diyaariyey dooro oo muddo sitimaan iyo wax ka badan noo socotay degmada jamaame dowladu waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan ibnu cawf kitaabada noola akhriyey waxaa ka mid ah ganacsatada degmada jamaame loo akhriyey kitaabka duruusulmuhima kitaab arkaanulbeyc oo aad iyo aad ganacsatadan ugu fiican ilaahay kumadan iyo kitaabo badan oo hadda oo macnaha aan qaadanay o aan ku faa'idnay waxaan leeyahay marka mar walbo hna lagu soo celiyo dowladan marka waxaan leeyahay culummadii maktab dacwa ka mid ahaa oo noo akhrisay dowladan casharada badan bixisay ilaahay subxaanahu watacaala miisaankooda aakharo allaha u saaro annagana alla nagu anfaco wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dowladan ayaa qayb ka ah dowraadka silsilada ah ee muddooyinkii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ee degmooyinka jubbada hoose ay u qabanayaan guud ahaan qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi mahadsanid bashiir warbixintiisana waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh